wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa deegaanka cabdila birooleh ee galbeedka magaalada kismaayo ka xariig jirtay xarunta horumarinta haweenka ee deegaanka cabdila biroole munaasabadda xariig jarka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwe cadar cabdulaahi ismaaciil xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland maamulka deegaanka ururka haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka cabdila biroole ugu horeyn mukhtaar takooy cismaan gudoomiyaha deegaanka cabdila biroole ayaa ka hadlay muhiimadda xarunta ay haweenku u leedahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono furitaanka maanta xafladan quruxda badan aan u fadhino runtii waa tilaabo xag alle ka suurto gasho ilaahay noo suurtageliyey waktigeedana ku imaatay waxay ka marqaati furaysaa waktiyaha ugu quruxda badan biroole wakti ka mid a inaan maanta joogno xafladan iyo meeshan aan joognoba wakti badan iyo waxaa soo galay fikir fara badan oo ay gelisay dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyiinteeda kala duwan oo ay ugu horeyso wasaaradda haweenka oo wasiirkeedii maanta uu nala joogo oo runtii wakti naf iyo maal intaba u bixisay in heerkan gabagabada maanta aan soo gaarno waxaan u hambalyaynaynaa wasaaradda wasiirka wasaaradda ugu hambalyaynaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah annagan inaan noqon doono kafaa'iidaystayaasha ka faa'iidaysan doono waa meel wakti badan maqneed oo aada muhiim u ah ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwe cadar cabdulaahi ismaaciil ayaa ka warbixisay muhiimadda xaruntan ay u leedahay haweenka deegaanka maanta waxaan joognaa wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka dowladda jubbaland waxay maanta joogtaa waa cabdilla biroole oo ay ka dhistay xarun lagu horumarinayo haweenka reer cabdilla biroole iyo agagaarkeeda gabdhaha u dhadhow oo tuulooyinka u dhadhow oo dhan ah xaruntan waxaa weeye xarun aad iyo aad u qiimo badan oo wax walba lagu qaban doono waxbarasho hadday tahay horumarin caafi hadday tahay ganacsi iyo inay gabdhuhu ay ku bartaan wax alla wixii gabari ay u baahan tahay gabadha markii la tayeeyo waa mahadsantiin gabadha markii la wax la baro oo la tayeeyo oo la maalgeliyo oo wax loo qabto ayay iyadana tuuladeeda iyo degmadeeda ay wax u qaban kartaa ama ay horumarin kartaa haddii maaragtay gabadhaasi loo loo wax loo loo qabto annaga waxaan aniga ka wasiir ahaan waxaa iga go-an geed walba iyo goob walba oy gabari joogto inaan ugu galo oon u tago oon wixii aan u qaban karo kitaab baan gacanta soo saaray inaan haweenka reer jubbaland aan wax u qaban doono